أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walbou aad naga maqashaan ku soo dhowaada barnaamijka hadiiradda jimcaha jimco walba ayaad hadahan oo kale ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan aalaaba barnaamijka waxaannu ku soo qaadanaa mowduuc muhiim ah toddobaadkan waxaannu ku lafaguri doonnaa weerarkii cuslaa ee dhowaan ka dhacay deegaanka jannaay cabdalle halkaasoo lagu beegsaday ciidamo maraykan ah iyo kuwo la socday barnaamijka waxaa nagala qaybgelayaa qaar ka mida indheergaradka soomaaliyeed waxaa ka mid a nabadoon ismaaciil haaruun afhayeenka golaha dhaqanka islaamiga ah ee soomaaliyeed sidoo kale guddoomiyaha nuqabada ah ee ku-dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada jubbooyinka suldaan cabdiqani cabdulaahi waxaa martida ka mid a nabadoon maxamed axmed guuleed afhayeenka golaha ku-dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada banaadir waa mar kale iyo diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
waa hagaaga dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan mar kale waxaanu hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu sidaaba hordhaca aad ku maqlayseen mowduuca barnaamijka aanu ku falanqaynaynahay waxa uu yahay weerarkii weynaa ee isniintii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka jannaay cabdalle kaasoo lagu beegsaday ciidamadii maraykanka ahaa ee soo duulay ciidamadaasi ayaa dhacdada kadib halkaasi isaga cararay oo gudaha u galay magaalada kismaayo haddaba falanqaynta ka hor waa sidee saaka xaaladda deegaanka jannaay cabdalla mid ka mid ah dadka deegaanka ah ayaan ka waraysanay walaal waxaa weeyaan deegaanka janaac cabdalle saaka farxad baa ka jirto ayadoo maalmihii laga soo dhaafay deegaanka uu ka jira cabsi iyo qalqal ay ku abuureen cadowga ilaahi subxaana watacaala kismaayo kasoo duulay ma fahamti waa gartay
maalmahan cadowga dhaqdhaqaaq ay wadeen dhaqdhaqaaqyadii ay wadeen wax kamid ayna birta dheer ku yimaadeen markay imaanayeenna murtidiin iyo niman cadaan ay la socdeen waxay wateen dabaabaday wateen diyaaradaay wateen ilaahay subxaana watacaala mujaahidiin gacmahoodu ku cadaabay ma fahamti maxaa isbeddel ah marka ee, kadib dhacdadii weyneed ee isniintii isbedelka dhaca waxaa weeyaan in nimankii argagax uu galo qalqal inuu soo galo inay geedkii madowba ay ka baqaan oy maleeyaan inuu qof hoos taagan yahay inay dadkii reer baadiyihii xoolo dhaqatada ahaa ay dhibaateeyaan dadka qaarkood ay xabad ku dhuftaan oy dhaawacaan dad qaarna telefoonadii iyo waxay dil ay ka qaateen dad qaarna ay buriyeen oy garaaceen intii markay sameyseen cabsi un darteed ay waxa u samaynayaan waxaa weeyaan marka ugu dambeysay dadku markay kala direen hoobiye fara badan bay garaaceen duurarka ku garaaceen kadibna teendhooyinkii iyo raashiinkoodii iyo biyahoodii watarka ahaa oo yaalee ka qaxeen oo ka carareen iyo shidaalkoodii halkee uga tageen alaabtaas
xareed ay oga tageen xiyaalli xaradii way qaadan waayeen wadadii ay ku yimaadeenna mayna marin waddo kale jeexdeen oo cagafii ay ku banaysteen ilaah baa ku mahadsan waxaa waaye rucda iyo cabsi uu ilaahay ku riday hadda maxaad dareemaysaan farxaad aad iyo aad u weyn oon la sukoobi karin oo ilaahay subxaana watacaala in loogu mahadiyo ah oo meel walbo dadka muslimiinta jooga aan leenahay dadka usoo duceeya walaalihiina farxaddana aan la qaybsanayno muslimiinta waddanka ku nool yaan saakay dareemaynaan Ee, waxaa nagu maqaalo ah in markii maraykanka ay yimaadeen ee, deegaanka dadku ay ka baxeen oo ay faaruqiyeen dadku halkee bay aadeen mase lasoo wada laabtay hadda walaalkay dadku way qaxeen way ka guureen waxaa waaye dhibkoodii iyo rafaadkoodii baa loo dulqaadan waayey dadkii argagax bay ku beereen dadku waxay noqotay in gaari dameer ay ku guuraan halkaa iyo baadiyihii ay aadeen duurarkay dadka ku qaxeen iyadoo wakti kulula oo mano lagu jiro meeshana way faarujiyeen dadka qaarkood hadda saaka way soo laabteen dadkii hadda magaalada ay soo gelayaan dadka qaarna weli way maqan yihiin oo ma soo laaban adigu ma tagtay xerada markii ay ka baxeen kadib xaradu waan tagay haa waan soo arkay xarada maxaa kaaga muuqanayay raadad aad iyo aad u adag baa ka muuqda qof wax looga sheekayni karo maahan waa inuu asaga arkaa fiican qof weliba wuxuu arko yaa fiican inuu ka hadlo saakay deegaanka janaax cabdalle iyo meeshay nimanka ka guureen qaraxii qabsaday hoosha meeshaa ka dhacday aad iyo saameen waxaa dhacday xitaa kabahoodii iyo shaararkoodii iyo goyahoodii inay ka tagaan qondhobyadii iyo wixii ay wateen oo dhan meesha kaga tageen wahga kaasina wuxuu ahaa mid ka mid ah dadka deegaanka ah janaaye cabdalla inta aanan soo dhoweyn martida nala falanqaynaysa mowduuca xarakad al-shabaab ilmujaahidiin waxa ay soo saartay bayaan kaasoo ay uga hadashay weerarkii cuslaa ee deegaankaasi janaaye cabdalla maxamed daahir calasow ayaa inoo soo jeedinaya maalintii isniinta sagaal iyo tobanka muxaram kun afar boqol labiyo afartanka hijriga ah kuna beegan toddobada sebteembar labada kun iyo labaatanka ciidamada xarakada al-shabaabulmujaahidiin waxa ay si guul ah u fuuliyeen camaliyad istishhaadi ah oo loola beegsaday kolonyo ka tirsan maraykanka iyo ciidamada soomaalida ah ee baangarafta iyagoo halkaas ku dilay afar ka mid a ciidamada maraykanka kuwo kalena dhaawacay sidoo kale waxa ay mujaahidiinta weerarkaasi ku dileen in ka badan lix iyo toban ka tirsan ciidamada soomaalida ah ee maraykanku uu tababaray labaiyo toban kalena waa ay ku dhaawaceen camaliyadda istishhaadiga ah oo ka dhacday agagaarka tuulada janaaye cabdaleh oo lixdan kilomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada kismaayo ee wilaayada jubbooyinka ayaa lagu bartilmaameedsaday ciidamo maraykan ah iyadoo khasaare lixaad leh lagu gaarsiiyey ciidamada maraykanka iyo xulafadooda sidoo kale waxaa ilaahay fadligiisa lagu burburiyey saddex gaari oo ay wateen ciidamada maraykanka mujaahidiinta ayaa qaaday howlgalkan istishhaadiga ah iyagoo ku duulaya xogo sirdoon oo aad u sugan islamarkaana fulinaya dardaaranka allah ee ah in gaalada lagu dilo goob walba oo ay joogaan lagana xureeyo dhulalka muslimiinta muddo sannado ah ciidamada maraykanka waxa ay wadeen duqaymo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ka dhan ah dadka muslimiinta ah ee soomaaliya gaar ahaan deegaanada wilaayaadka islaamiga ah iyagoo si bareer ah u bartilmaameedsanaya goobaha ay dadka shacabka ah ku badan yihiin islamarkaana si aanan kala sooc lahayn u xasuuqaya dadka muslimiinta ah ee aan waxba galabsan iyagoo ka faa'iidaysanaya daahfurnaan la-aanta iyo la socosho wax ku oolka ah oo aanan jirin ayna weheliso wuxuushnimada militariga maraykanka oo wax qiimo ah aysan u lahayn nafta bani aadamku ayay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maraykanku sii wadaan gumaadka muslimiinta soomaaliyeed iyadoo aanan lala xisaabtamin ciidamada maraykanka ee aanan anshaxa iyo damiirka lahayn ayaa markii lagu wajaho xaqiiqada gaboodfalladooda foosha xun waxay ku sii indha adeegaan diidmada iyo inkiraadda xasuuqa ay kula kacaan shacabka soomaaliyeed islamarkaana iska indha tiraya caddaymaha waaweyn ee burinaya inkiraaddooda taliska maraykanka ee afrika magaciisana loo soo gaabiyo africom ayaa isagoo adeegsanaya khiyaanooyin indhasarcaadin iyo been abuur qayaxan wuxuu la soo baxay qorshe si habaqsanaan ah la iskugu soo dubariday oo ku dhisan inkiraad jahawareerin been abuur iyo khiyaamayn si ay u qaldaan aragtida bulshada iyo dadka ka soo horjeeda ololahooda bahalnimada ah iyo duqaymaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta soomaaliyeed iskudayga ulakaca ah ee africom ay ku doonayso inay ku qariso dhimashada askarta maraykanka ee weerarkii janaaye cabdaleh inkiraaddooda boqolaalka qof ee rayidka ah ee ay ku dileen duqaymaha arxandarada ah ee ay geysteen iyo sidoo kale iskudaygooda fashilmay ee ahaa inay shacabka ka daboolaan xaqiiqda gumaysiga ay ku haystaan soomaaliya intaasoo dhan waxa ay caddayn marag madoonto ah u yihiin ololaha marin habaabinta ah ee maraykanka africom waxay sidoo kale horay ugu fashilantay inay qirato xaqiiqada dhabta ah ee khasaaraha ciidamadooda ka soo gaaray weeraradii hore sida duulaanadii belidoog leh iyo mandabey dowladda maraykanka oo ka duulaysa nacaybka gaamuray ee ay u qabto islaamka ayaa weli u aragta inay xaq u leedahay colaadda ay ka hurinayso waddamada muslimka ah iyadoo malaayiin doolar oo ka mid ah canshuuraha ay dadkeeda ka qaado ku bixinaysa hurinta colaaddaasi halkii ay wax ka qaban lahaayeen nacaybka cunsurinimo ee daashaday bulshadeeda iyo la tacaalidda cudurka safmaraynka ah ee corona kaasoo saameeya malaayiin muwaadiniinta maraykanka ah welina kuwa intaasi ka badan halis weyn ku haya xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay wacad ku maraysaa inay howlgaladeeda si gaar ah xooga ugu saari doonto maraykanka ayna difaaci doonto diinta dadka iyo dalka muslimka ah iyadoo laga difaacayo nooc walba oo gumaystayaal ah iyo dabadhilifyadooda mujaahidiinta waxay dadaal walba ku bixinayaan inay dhidibada u taagaan hirgelinta sharciga shareecada islaamka ilaalinta badqabka dadka muslimiinta ah ee wajahaya ololaha guracan ee maraykanka hormuudka ka yihiin iyo soo celinta sharaftii ummadda muslimiinta dhulka muslimka ah ee soomaaliya wuxuu ilaahay idinkiisa weligiis ahaan doonaa qalcad adag oo islaamku leeyahay hoyna u ah qof walba oo muslim ah sidoo kalena ah qabuuraha saliibi walba oo gumaysidoon ah nabadgelyana ha ahaato kuwa raaca hanuunka ayaa lagu soo gabagabeeyey bayaanka ka soo baxay xarakada shabaabulmujaahidiin kaasina wuxuu ahaa bayaankii taliska ciidamada xarakada shabaab ka soo baxay ee ku aadanaa weerarkii deegaanka janaaye cabdalle iminka waxaan toos u gelaynaa falanqeynta iyadoo sidoo kale dhegeystayaasha aaraadooda ka soo dhiibtay mowduucan aan fursad eh, u siin doono insha allah aan soo dhaweeyo martida assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waxaan ku horeynayaa nabadoon ismaaciil haaruun maxaad ka odhanaysaa qiimeyntaada ee ka golo ahaaneed ee weerarkii deegaanka jannaay cabdalle ee kolley bayaankana waad dhegaysatay xaaladdana waad la socotay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إلهي بأن أمها ظلينينا ما هذا بالله أحسن لهين وحكا أمها ظلينينا بعض ميديها الفرقان aad baanu idinku mahad celinayna mahad kadib duulaankii qaawanaa ee ay soo qaadeen maraykanka iyo cumuladii la socotay ee ku soo duuleen meesha la yidhaahdo janaa cabdalle way ku jabeen jabidda ay ku jabeenna ilaahay baanu uga mahad celinaynaa waxaa kaloonu mahad celinaynaa duulashii geesiyaasha ahaa ee libaaxyada ahaa ee naftooda u huray inay badbaadiyaan kana dulqaadaan duulaankii xumaa ee qaawanaa ee gumaysiga maraykanka iyo cumuladii la socotay markii ay meesha yimaadeen waxaa la yaala wixii idaacad gaala ahaay oo dhan way ka hadleen arrinta meesha la yidhaahda janaa cabdalle iyaga oo buubuuninaya cirkana u qaadaya duulaankaa qaawan ee maraykanka iyo xulayada murtadiintii ay ku soo qaadeen muddo yar kadib tallaabo lama ilaawaana tallaabo geesinimo ah tallaabo nafurnimo ah bay geesiyaasha mujaahidiintu ku qaadeen meeshii la odhan jiray janaaca cabdalle waxayna ku baabi'iyeen oy ku halaageen maraykankii sida gardarrada ah ugu soo duulay halka maraykanka waxaa kaga dhacday wagcad aynan weligood oo dambe ilaaweynin saraakiil fara badan iyo askar fara badan oo maraykan ayaa halkaa ku halaagsamay inta halaagsantay ee meesha ku baktiday waxaa ka daran oo ka dhibaato badan in alliyaala intii meesha maraysay ee maraykan ahayd oo dhanna waali bay wada qaadeen indhihii baa bannaanka u soo wada baxay ileen markoodii horeba waxay ahaayeen fulayaal ilaahay ka furatay oo gaalaha oo kafaraha bay ahaayeen waa tahay aan kuusoo laabto Een, aan kuusoo laabto een, waan sii socon doonaa ee dhankiisa aan soo dhaweeyo ee suldaan cabdiqani suldaane annagoo u geli doona maraykanka iyo dhibaatooyinka ay ee bulshada deegaanka iyo ee meelaha ay joogaanba ay ku hayaan haddana een dhacdadaas sii weynayd waxay keentay in halkaasi ay isaga cararaan oo weliba iyagoo meel aanan ku hakan ayay galeen magaalada kismaayo qiimayntaadu maxay tahay dhankaaga الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أدير قيمتيدو أولا الله سبحانه وتعالى يا ما مقينا جوشاس ومسلمين كسي عدو كجبيي marka waxaan ku qiimaynaynaa in ilaahay uu jabiyey gaaladaas gaaladuna waa cadow dadka muslimiinta ay leeyihiin waa cadow ilaahay allah subxaanahu watacaala ayaa inoo sheegay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda cadowgaasi marka oo u yimid maaragtay dadka muslimiinta inay dhibaateeyaan ilaahay baa jebiyey nasrigii ilaahay baa yimid kadibna mujaahidiintuna way dadaaleen qiimeyntaydu marka adeer marka lasoo duuduubo waa nasri ilaahay uu maaragtay muslimiinta siiyey cadowgii ugu dambeeyey ee duulaanka muslima birirka ee meel walba ka socda hormuudka isaga dhigayay ee horboodayay sida waalida u horboodayay haddii maanta maaragtay afka dhulka ilaahay u geliyey tuma ay mujaahidiintu u geliyeen waa guul guud ahaan muslimiinta oo dhan usoo weeratay gaar ahaan muslimiinta bariga africa gaar ahaan dadka muslimiinta ee janaac cabdalle iyo kismaayo eriyadeeda ku nool waa guul runtii lama ilaawaana suu sheegay afhayeenku dersin lama ilaawaana oo taariikhiya oo sidii beder iyo wixii ka dambeeyey maaratayy belidoogli iyo maaratay maraykanka iyo gaalada ku dhex jiray ah waa dersin ama waa guul muslimiintu meelay joogaanba ay ku diirsadeen ay ku farxeen waxay noqotay khayr iyo wanaag imaatinkoodii maxaa laga helay maaragtay siduu sheegay afhayeenku inay mu- ku moraal jabaan ay ku dhammaadaan oo cudurro argagax iyo ay qaadaan maaragtay cabsi badan oo ku dhaco muslimiintuna dhiiranaan iyo farxad iyo maaragtay in ilaahay nasrigiisu yimid oo maaragtay la joogo waktigii maaragtay nasriga ilaahay la guran lahaa marba haddii maraykankii cirku marmarahaye dhulka soo qaawiyey afka dhulka loo geliyey intii ay joogeenna aan ognahay oo mujaahidiintu akhbaaraadka ayna soo gaarsiinayeen ilaa degaankii baa joognaaye maraykanku inayna baabuurtooda ka degin baabuurta qofrin ay ku dhex jireen oo halkaas maaragtay ay ku dhex saxaroonayeen ay arrintu ay gaadhay marka adeer waxaa maaragtay guul iyo wanaag iyo khayr iyo nasr ilaahay baa maaragtay meesha ka dhacay waa tahay nabadoon guuleed aan soo geliyo nabadoon marka la qiimeeyo khasaaraha ka dhashay weerarka waxa uu ku badan yahay ciidamadii maraykanka la socday ee soomaalida ahaa ee bankrafta ugu yaraan lix iyo toban ayaa iyagu ka dhimatay maraykankana afar inkastoo maraykanka uu isku arko in afartiisaas askari ay ka qaalisan yihiin waxoo dhan marka su-aashu waxay tahay mar walba maxaa khasaaraha u badiya ciidankaasi soomaalida waxaa u badiya maraykanku hadaf buu ku dirirahaya waa gumaysto soo duulay waxaan asagaa xukuma asagaa soo qortay haaba dabka uu ku shidanhayo ayuu ka dhigtay marka in kuwaan khasaaruhu u bataan maraykankaa ku talagalay asagu inta badan baabuur qafilan iyo maaragtay waxaasuu ku jiraa isagana maaragtay waddada iyo miinada ayuu ku sameeyaa caratuur bay u yihiin xilligii hogaamiye kaaxeedka waxaa dhici jirta la odhan jiray kuwa oo oo mooryaanta ay wataan ma liimaanayaasha lagu liimaanay marka sidaasaa khasaaraha u badinaysa kuwaan haddii laiku ron yahay soomaali kusheega wuu ku talagalay hal nin oo maraykan ahoo dhaawacma wuu kaga qaybo badan yahay boqol maaragtay bangaraafaoo la dilo asalkii soomaali u dhalatay marka waxaan la rabin oo maaragtay waxaaba inta lasoo gurtay dadka lagu shidahayo weeye saasaa khasaaraha u badinaysa wax uu soo dorogayo qamri iyo calab iyo xashiis soo siiye weeye oo aan garanahayn faa'iidadooda iyo maaragtay khasaarahooda dabka markii la shido xasharaad baa iskaga daata iyagu xasharaadkaas oo kale saasaa khasaarada u badinaysa waayahay nabadoon ismaaciil haaruun inkastoo sida bayaanka laga dheehanayey xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay digniin culus u dirtay maraykanka haddana si gaar ahaaneed fariin intee la eega buu dirayaabay kula tahay weerarkii janaay cabdalle adeer wuxuu dirayaa fariin laba ilaa waanuu dirayaa weerarkii janaa cabdalle fariin wuxuu dirayaa maraykanku dhafoor iyo dhabanahays uu kala kulmay buu dirayaa fariin wuxuu dirayaa mar dambe inuusan si dhib yar dhukdhukdhuk u soo odhanin bay fariintaasi diraysaa waxaa kaloo ay diraysaa dhabarka iyo cadhaxda iyo dhudhumadaba inay kaga jabeen beentii iyo huhaadii uu ku noolaanaa xaqiiqadeedii buu helay diyaaradahoodii xumaa iyo isgaadhsiintoodii xumayd waxay kala guri la'dahay maraykankii baktiyey iyo kii dhaawacmay iyo intaas ku kaba daran oo ah kii waalida wixii meesha joogay oo dhan waxaanu xog ku haynaa iyaga oo silsilado iyo garbaduub u wada xidhan in mar hore laga dejiye washington iyo meelihii markii horeba sida dulmiga ah looga soo diray waalidaa waxaa ugoys u geystayna waa wiil ilaahay barakeeyey oo libaaxa oo mujaahida baa dhagahooda iyo qalbigooda iyo maskaxdooda sidii ay u dhignay si kale u bedelay wixii uu la dhacay awgeed kuwo fara badan oo ilaahay barakeeyey oo sidaa iyo si ka daran la maaganina way jirtaa haddii aan soo koobo hadalkayga waxay ka baran doonaan waxay hoog iyo guuldarro iyo hagardaamo aynan ka soo waaqsanaynin inay ku dhacday way ka aqoonsan doonaan waa tahay suldaan cabdiqani maraykanka waxaa lagu eedeeyaa oo bayaankana ku jirtay in uu qariyo inta badan khasaaraha soo gaara inkastoo dhacdadii janaay cabdalla taliskooda africom uu yidhi khasaare ayaa naga soo gaaray weerarkaas taasoo aan horey looga baran si guud ahaaneed maxay kula tahay waxaa ku kalifaya taliska africom inuu qariyo khasaaraha soo gaara adeer waxaa ku kalifaya horta waa akhlaaq xumadooda iyo diin la-aantooda iyo badnimo xumadooda inay qariyaan khasaaraha soo gaaday waana asal ay gaaladu maaragtay gaala jabkeed way qarsataaba weliba soomaalidu kumahmaa jirta midda kale waxay u sheekaynayaan de waxaan caalamku sheega inay maaragtay yihiin libaxyo iyo bacallo maaragtaaye aan aan dhimanaynin oo marka beenta iyo maaragtaaye dhagarta ay dadka ay kasoo wadeen wiilashooda ay maaragtay ku dhagrayaan bay ku qarinayaan leanna haddii intaas xaqiiqada laga sheego maalin waxa dhimanaya dee inay dhammaadeen baa la ogaanaya marka kacdoon baa ku imanaya shacbi oo kaga imanaya wadamadii laga keenay ciidamadan kaga imanaya wixii kusheeg caalam kusheega marka waa dhagar weeyaan ay rabaan inay jabkooda ku qariyaan maaragtaaye si aynan u fashilmin barnaamijkan islaan labirka ay wadaan asal ahaanna waa saan sheegnay oo wuxuu de wax run sheegi maaha oo runta iyo beenta runtayba ka je- beentay ka jecel yihiin marka adeer macan kuwaas run inay sheegaan loogama fadhiyo hadday run sheegaan marka adiga ku darso waxay sheegaan ba maaragtay xisaabta ku ku darso ama qofka muslimka ama qofka caqliga lagu garanaya inay wax dhaceen ba hadday sheegaan halkaa waxa laga qaadanaya inay ku dhammaadeen marka waa dhaqan ay leeyihiin inayna sheegin dhibaatadooda oo maaragtay ay qariyaan taas baa maaragtay sababa adeer waa hagaag dhegaystayaal weli waxaynu dhex maquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan ku falanqeynayno weerarkii weynaa ee isniintii ka dhacay deegaanka janaaye cabdalla weerarkaas oo camaliyad istishaadiyo ahaa islamarkaana lagu beegsaday maraykanka kaasoo keenay in halkaasi ay isaga cararaan ciidamadaasi ka yimid washington inta aanan si ambaqaadin lafagurka iyo barnaamijka qeybihiisa kale dhegaystayaal badan ayaa aragtiyo ka dhiibtay hal iyo labo aan soo qaban ikhwaan waan idin salaamahayaa magacaygu ibnu fulix weeye wallahi niga weerarkaas waa weerar la mahadiyey ilahi waxaan uga baryaynaa walaalkii weerarkaa furiyey inuu ku arsaaqo ku martiqaado oo ku sharfo jannadiisa nimankaana waa loo baahan yahay meeshii lagu arko in lagu gowraco waa wax loo baahan yahay waana wax qofkii soomaaliya awoodo meel kasta uu joogo inuu dilo ay waajib tahay weeye hadday noqdaan kuwa murtadiinta ee caloosha ushaqaystayaasha iyo hadday noqdaan maraykanka tuugada ah labaduba waa isku mid gaal iyo gaal racis weliba kuwa murtadiinta ah kasii daran waayo gaalku maba yaqaano meel uu noo soo maro iyo waddo uu noo mariyo meelaan degno iyo meelaan joogno midna ma yaqaano nimankaa in la kala gaabiyo aad iyo aad bay waajib u tahay waana ku faraxsannahay aad baana ugu faraxsannahay ilahina waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu inoo siyaadiyo dhacdooyinka noocan oo kaleenta ah inuu ilahay subxana wa tacala inoo siyaadiyo maraykankuna waa gaalka u tuweyn adduunka weeyaan gaalka adduunka u tuweyn weeye ilahay subxaana wa tacaalana waxaan u leeyahay faqaatiluu a'imata alkufri innahum laa imaana lahum lacallahum yantahuun marka nimankaas in la kala gaabiyo aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa aad iyo aad baan ugu farxsannahay walaalaha walaalkii fuliya hawshaas iyo inta ka qayb qaadatay ijihaaskiisi iyo diyaargarayntiisa ka qal- ka qayb qaadatay ilaahay subxana wataala iyo xarakada guud ba ilahi waxaan uga barynaa subxaana wa tacaala inuu inuu inuu sugo ilaahay inuu jannada abaalkooda inta shahiidiy ka dhigo inta nool ilahi subxana wa tacaala inuu thabaad ku arsaaqo waqti fitan aan taagannahay waqtigaan fitanta ilahi subxana wa tacaala fitantaan ka badbaadiyo ilahina uu thabaad ku arsaaqo insha allahu tacaala ayaan ilahi subxana wa taala uga baryaynaa annaguna ilahi waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu nagu hadiyeeyo oo na tuso haddaan nahay muslimiinta soomaaliyeed waddada xaqa inuu ilahay na tuso cadowgeenna inuu ilaahay na tuso nimanka tuugada ah ee maanta me- waddanka kala qaybiyeen ee dad kala qaybiyeen ee mooryaanta ee mujrimiinta ah midba meel intuu koox ku xaraysto u yidhahda madaxweyne idiin ah in la kala gaabiyo oo la laayo oo la baabi'iyo wey haddii aan taa la helin lama helahayo isku duubnaan lama helahayo wada socosho lama helahayo gaalo in la iska dhiciyo lamana helayo waddankaasi in gaalada laga sifeeyo ma suurtogeliso ilahi waxaan ka baryaynaa kuwa qolada gaalada ee mujrimiinta ah inuu kala gaabiyo oo baabi'iyo gacmaha mujaahidada inuu subxana wataala ku cadaabo Een, dacwaduna waa dhacdo aad iyo aad u maca- u macaan weye aad iyo aad u macaan waa alx- waa alxamdulilah haddii maraykan maanta isku raaraacayso meel kasta iyadoo ku dhacday tii balidoogle tii laamowan ay ku dhacday maantana hadday u raacday taasoo afar sargaal lagaga dilay waa wax ilahi subxaana wa tacaala loogu mahadiyo waxaana waajib in waa inaan ilahay ku shukrino subxana wa tacaala oon aad iyo aad ugu shukrino allahu akbar allahu akbar walilahi alxamd walminna Een, allah subxaanahu watacaala ayaa maxad iska leh oo quluubteeni shaafiyey walaalkii weerarkaasi fuliyey camaliyadaasi barakaysnayd oo shalay lagu qaaday saliibiinta maraykanka iyo xulafadoodii murtadiinta ah aad baan usoo dhaweyneynaa waanu ku faraxsannahay farxad aan la soo koobi karin anaga iyo dad badan oo muslimiin ah oo dhibiyeen dhibinayaal u ahaa dhibaatada maraykanka uu ku haayo ummadda islaamka guud ahaan khaasatan shacabkeeni soomaaliyeed oo wilaayaadka islaamka ku nool aad baan usoo dhaweyneynaa quluubteeni ayaa qaboobday qalbigeeni ayaa qaboobay ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan thumma walaalkii fuliye camaliyadaasi iyo umaradiisoo qabanqaabisay ayaa ku mahadsan qalbigeeni ayaa qaboobay hadalkii ilaahay subxaanahu watacaala ee ahaa qaatiluuhum yucadibhum allahu biaydiikum wayukhzihim wayansurkum calayhim wayashfi suduura qowmi mu'miniin ayaa idinku dhaboobay ilaahay amarkiisi waad qaadateen ubaatun fii ruba suumaali lubuu إلى بدر الفتوح المستنير شباب طلقوا الدنيا وفازوا بجنات وأنهار وحور مضوا في عزة نحو المعالي وجادوا الروح للمولى القدير لهم في كل معمعة سرايا تذيق الكافرين لظى السعير تذب عن العقيدة بالعوالي بأجساد منضحة الصدور فقف دون الشباب بكل فخر وألق تحية المجد الكبير وقل للنجم دونك كل نجم بأرض الهجرتين بلا نظير kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegaystayaashii aaraadooda ka soo dhiibtay weerarkii cuslaa ee deegaanka jannaay cabdalle ku qabsaday ciidamadii maraykanka iyo kuwii la socday waxaan ku laabanayaa martida inta aanan siin nabadoon guuleed suldaan cabdiqani waxaa tahay guddoomiyaha golaha nuqabada ee ku dhaqanka shareecada islaamka ee jubbooyinka ciidamadan maraykanka ka hor inta aysan bixin iyo intii waddada ay ku soo socdeen waxaa lagu eedeynaya inay dhibaatooyin geysteen oo dadka shacabka ah maxaa warbixin oo aad naga siin kartaa dhibaatooyinkaas adeer waan ka siin karaa warbixin waana dhibaatooyinkaasi waa sax waa mid xaqiiqo ah ee asal ahaan gaaladaas maraykanka iyo guud ahaan gaaladuba ee runtii dee waxay u yimaadeen inay maaragtay dadka muslimiinta dhibaan oy diintooda ka fidneeyaan oo maatidooda iyo waxmagaradkooda dadkooda maaragtay jiricsan ay laayaan oy hantidooda boobaan waa hadafka guud ay ku socdaan sidaa darteed markay ka soo baxeen kismaayo ilaa janaax cabdalle ay ka yimaadaan qof kasta oo muslima ay arkaan way dhibaateynayeen dad ay dhahaan yaynan wax idinka sheegin oy afduubaan oo indhaha ka xidhaan oo maaragtay ay meele fadhfadhiisiyaan dad maaragtay ay baadheen oo jeebabkooda intay ka baadheen maaragtay moobeeladii iyo raadiyaashii iyo wixii lacag ugu jiray ay ka qaateen dad badan oo maaragtay xoololey ahay oo dadkii xoolaha la joogay ah maaragtay oy dhibaateeyaan oy cabsi geliyaan marka inaas janaaca cabdalle ka imanayeen adeer dhibaato unbay dadka ku samaynayeen waana de dhaqankoodii inay dhibaateeyaan waana waxay u yimaadeen waana waxaan ka filaynayba runtii oo gaaladaasi awalba dadka way dhibaateynayeen oo waa kuwa iska leynhaye oo diyaaradaha iyo waxba ku leynayey tanna de si gaaray bay usoo duuleen oo deegaanka inay dhibaateeyaan waxay u yimaadeen marka wax ay soo mareen dad iyo dunyaba way fasaadinayeen inta iyaga maaragtay tabartooda wayna dhibaateynayeen waxaana ilaahay loogu mahadinayaa janaax cabdalle dadkii deganaa ilaahay fadligiisa suma digniinihii aan siinay iyo talooyinkii aan siinay darteed inay iskaga baxeen magaalada oo hal qof janaax cabdalle oo muslim ayna ugu imanin gaaladaasi maraykanka iyo murtadiintu taasoo waxyaalaha iyaguna argagax ku riday oo maaragtay dejisay laohan karo ee qayb ka la dhihi karo cararkooda magaaladii oo haawanaysa oo laga kala cararay oon qof joogin iyadana maaragtay ku cabsay marka adeerki guud dhibaatay u geysteen laakiin qofka muslimka ah gaaladu dhibkay u geystaan cibaaday u arkayaan ajir bay u arkayaan khayr bay u arkayaan wanaag bay u arkayaan way ku sabrisan yihiin qofkii dhib ku dhaco maxaa yeelay gaaladu waan la dagaalamaynaa wixii marka xaggooda inaga soo gaara iyo wixii inagu gaaraba waa ajir iyo khayr iyo wanaag marka dadku way niyad fiican yihiin way degan yihiin way faraxsan yihiin way ducaynayaan way shukrinayaan ilahay bay ku shukrinayaan wixii soo gaarayna maaragtay way yaraysanayaan oo ilahay agtiisa inay ka helaan barajanayaan oo cadowga maaragtay oo walba dhibkiisa way filayeen marka adeer dhibaato way u geysteen laakiin alxamdulilah waxaa wax walba ka weyn oo ka qaalisan in ilaahay jebiyey uma mujaahidiintu ay markiiba jawaab deg dega ka bixiyeen maaragtay ilaahayna uu maaragtay noo nusreeyey adeer markaa dhibkaasi wuu iska jiray waa tahay nabadan guuleed maraykanka dullaankooda soomaaliya marka la eego inkastoo markii ugu horreysay aysan ahayn haddana waxaa muuqanaya inay aad u beegsadaan dadka ee rayidka ah bayaankii ka soo baxay taliska ciidamada xarakada al-shabaabna waa lagu sheegay maxay tahay iyagoo sheeganayo inay la dagaalamayaan dad ciidan ah haddana sababta ay u beegsadaan rayidka waxay tahay horta gaaladaani markay soo duulaan shabaab kuma soo duulino soomaali bay ku soo duuleen rayad iyo ciidan iyo culummo iyo caaman ma kala socon iyaga hadafkoodu wuxuu ahaa inay soomaaliya qabsadaan waad arkaysaan waxay yimaadeen tuulo baadiyaah oo magaalo ka fog oo maaragtay taacdalla la yidhaaha ayay yimaadeen magaalooyinkii waaweynaa way soo dhaafeen ujeedka ay leeyihiin baa aad u fog taasna hadda waxa uu nasiib darraah oo dadka soomaalida qaarkeeda haysta gaaladiina inay miyi ka dirirayso oo maaragtay magaalooyinkii qaarkoodna ay haystaan ummaddii soomaaliyeedna maaragtay barafka iyo biyaha qabow iskaga cadayso maaragtay caasimadii iyo meelaha la mida oo qabaar maafish ay yihiin marka gaaladu hadafka ay leeyihiin baa aad u fog waxaa la garan karaadoo daliil u ah meesha ay yimaadeen baadiyay tageen dhul baadiyahay tageen waxay rabaan ilaahay ma qadaree dhulka soomaaliyeed inay qabsadaan saase maaragtay gaaladu way xaalufeen waad ogtaana idaacad walba waxay sheegaysaa iyo warbaahin kasta in dhaqaalahoodii ay hoos u dhaceen wadamadooda waa la soconnaa beeraha markii la daaweeyo lix bilood toddoba bilood fabarays iyo daawadii beeraha lagu carragedinayaa la yidhaahaa bal ha la waraabso way bacrimeen markaasaa meeshii mire ka soo dhalan lahaadeen waxaa ka soo dhasha xashara warbixin baanu ka haynaa dhulkeennana maaragtay meesha baadiyaha haddii baabuurta socota xabad midhowa masagaa ama digir ama galeeyii ka dhacdo ayadoo aan la waraabin oo la xanaanayn bay iska soo baxaysaa dhulkaasay u hanqal haddee laykuuran yahay barwaaqada ayay u socdaan oo kusoo duuleen marka haddee ilaa ay shacabka laayaan ma kala jeclay nabadan marka maxaa tusaale aad u soo qaadan karaysaa xasuuqa iyo dhibaatooyinka ay shacabka u geystaan maraykanka waa lama soo koobi karo shacabka ay laayeen waxyaalaha aan ka xasuusto waxaa ka mid a kuwiyay ka dhacday gabadh yaroo labaatan beri jirta macallin dugsi nin malaabtiran oo maaragtay isbitaal ku jiray siliboo kale ka soo qaad niman maaragtay shacabahoo dhul kala gadanaya iyo dulaaliintii dhulka u kala gadaysay iyo islaan waayeelahoo meesha maraysay ayaa ka mid ah waxaa ka mid a jiriboo kale maaragtay waxaa ka dhacday ilmo yaroo iid isku diyaarinhaya inay laayeen iidii arafadii ha iyaad isku diyaarinhayo labisanhaya inay laayeen haddii lakunaya waxaa ka mid ah sheekh axmed yare niman ulamaa iyo dad shacabahoo aan xataa magaalo joogana meel yaroo tuulaho baadiyaa jooga lama soo koobi karo maaragtay waxa ay shacab xasuuqeen waxay qabaan inaan dalku u xalaaloobahayn ilaahay idankii u xalaalooni mahayo hadda shacabka ay laanhayaanna rag mujaahidiinaha u aargudahayo waaba taas daliisheedii waa midda hadda ka dhacday maalmahan janay cabdalle ka dhacday waa tahay marka iyagu soomaali ma kala jecla laakiin dadka wax magaratada ah ayaa qaarkood waxay leeyihiin shabaab iyo waxaad diridahaya iyo iyo gaalaad diridahaysa shabaab iyo gaala diridmahayaane muslin iyo gaalaa diridahaya soomaali iyo gaalaa diridahaya marka ujeedkaasay leeyihiin nimanku waxay u soo duuleen inay laayaan shacabka waa ogtiin shacab ay laayaan hadda ugu hor ma ahan ilaa ciidamadaasi dalka soo galeen ka bilow waagii maaragtay sagaashan iyo saddexdii miyay ahayd ee yunisoftime maraykanku yimid oo uu soddon iyo laba dowladood oo kala watay inta shacabahoo ay laayeen inta hanti ay burbursheen inta baabuur ay jiibsiiyeen tiro laguma garan karo weligooday layn jireen shacabka taasaa daliilu ah shacab iyo maaragta ciidanna ma kala jeclaa soomaali waa u soomaali muslim waa u muslim arrintu waa sidaas adeer waa in lagu baraarugaa waayahay nabadoon ismaaciil haaruun toddobaadkan saraakiil u badan maraykan ayaa waxay la kulmeen madaxweynaha dowladda federaalka ah maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana ay u jeediyeen eedo badan aaway ciidamadii aad tiri waan dhisaynaa aaway laba sano ayaan al-shabaab ka adkaanaynaa aaway aaway su-aalo aad u badan ayaa ay weydiiyeen oo canan ah maxaa keenay bay kula tahay madaxweyne isagiiba aan ra-iisul wasaare lahayn wakhtigii uu kasii dhammaanayo dowladdiisii ay farqaha isku dhegan tahay ee la wada qirayo in la fashilmay inay isagii kusoo jeestaanoo eedda dusha ay ka saaraan maxaa ugu wacan adeer waxa ugu wacan waa wax iska cad oo waxaan in yaroo mugdigii saarayn soomaalidu waxaad tidhaahdaa jabku waa wax dad yar guushuna waa wax dad badan meesha lagu guulaysto nimaan joogin oo in badan ka shishiidin wax talaana aan ku lahayn baa wuxuu lahayn arrintii meeshaa ka dhacday somaydaan ogeyn haa haladay leeahay xabadday leeahay geesinimaday leeahay meeshii jab iyo halaag ka dhacana nin weliba wuu iska fogeeyaa oo waxaa la yidhaahdaa so kama aana talin anaa ka teli waa layga diiday ahey arrinta haddii layga di layga yeeli lahaa waxaasi muusan dhaceen jabkaas hebel iyo hebel iyagaa isku wada radiya adeertaasi waxay daaran tahay hadalkaa aan soo sheegay bay daaran tahay guuldarrada iyo jabka iyo hadimada iyo halaagga iyo hoogga meesha ka dhacay baa waxay keeneen waxaa la yidhi miskiin baa miska lafuula leh miskiin xun oon isagiiba ra-iisul wasaare lahayn oon isagiiba ciidan lahayn oon isagiiba tala lahayn oo isagiiba cid raacsan lahayn inay cadhadoodii kala duldhacaan oo ay ku kor ooyaan oo isagii canaantaan oo ay xagxagtaan waxaa keenay jabka iyo halaagga ku dhacay baa keenay waxaa keenay waa ishii dacawo ka laalaabay ee libaaxu dharbaaxada ku dhuftay ee ishi bannaanka uga soo dhacday marka waxa weeye guuldarrada dhabarka loo saaray baa keentay hadimada dhabarka loo saaray baa keentay markoodii horebana waxa wax dhoodhoobayey farmaajo garab taagnaa elahaa ciidan baan kuu dhisaynaa elahaa shabaab baan kaa adkaysiinaynaa elahaa cirkaanu kuu qaadaynaa waxay ahaayeen waxa maraykanku sheega ah ee maanta ilaa soomaaliya ilaa janaa cabdalle iyo nuyuyo inta u dhaxaysa oohintiisa iyo baroortiisa ay isqabanaysa wey marka waxa weeyaan waa cadho cadho kula dhac weeye cadho kula dhac weeye raggoodii iyaga ilaahay agtiisa iyo islaamka midna qaali kama ahayne dulli bay ka ahaayeene kuwii iyaga agtooda qaaliga ka ahaa ee halaagsamay wiil islaam oo mujaahid oo geesiya oo libaaxii uu halaagay dhibkii ka dhashay iyo hadimadii iyo waalidii ka dhalatay bay farmaajo oo miskiin oo meel iska fadhiyo oo wuxu hayaa uusan jirin bay kala duldhaceen waaya oohintaa iyo baroortaasina mid hadda keliya kow maahee hadda ka horba kuwo fara badan oo ay la dhibaatoodaan ama ay la murugoodaan baa ku dhacaysay canaanta iyo dagaalka ay farmaajo kala dhaceen kala duldhaceen waxa weeyaan jabka iyo dhibaatada soo gaadhay iyo hadimada soo gaadhay weeye wabillahi tawfiiq waa tahay dhegaystayaal weli waxaan dhex muquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha weliba waxaan kusii siqaynaa qeybaha dambe maraykanka ayaa waayihii dambe waxa uu isbeddel ku sameynayey ee dagaalkiisa gaar ahaan hoosu dhaca weyn ayuu sameynayey waxaa soo baxday in uu shaqada ka ciiriyey in ka badan boqol ka mid a ee saraakiishii iyo ciidamadii bankrafta ee calooshoodu shaqaystayaasha ahaa ee uu ku ugaaranayey waxay hadda leeyihiin kuwaasi shaqada laga eriyey dekanno ayaan galnay mana haysanno meel aan ku noolaanno oo aan gabbaad ka dhiganno warbixin ku saabsan waxaa inoo eegaya cabdulaahi soomaali qaar ka mid a ciidamada maraykanku adeeganayay ayaa sheegaya in la raacdeeyey ka gadaal markii in muddo ah lagu shaqaysanayay waxa ay sheegayaan in ay boqol gaarayaan ciidamada la eriyey islamarkaasina aysan haysan hubay isaga difaacan xarakada shabaabulmujaahidiin waxay tilmaamayaan in go-aanka shaqada looga eriyey ay leedahay dowladda maraykanka gaar ahaana saraakiishada ku sugan soomaaliya mid ka mid ah ciidamada la eriyey ayaa warbaahinta waxa uu sheegay in sidoo kale eryadda kasokow ay bahdilaad kala kulmeen saraakiisha caddaanka ah qolo ajnabiya caddaana oo la yidhaahdo maraykan marka niyahow meesha waxaa ka socoto waxaa yacni ku-takrifal awoodeed dowladna aysan warka haynin qofka yacni ciidanka hadduu dhaawacmo xuquuq ma lahan oo banaanka ayaa loo soo saaraa haddii uu caafimaad qabo asoo shaqaynaya intaas amnigiisina aan cid damaana qaadaysa aysan jirin haddii loo arka yacni ama ninka nin caddaana uu dhibsado shaqadiisa sidaasuu ku haya magarat marka rag dhowr sano meesha ka shaqaynaya qaar baaba toban sano ka badan ka shaqaynaya oo haddana banaanka joogo maanta dowladiina amnigooda aysan ka faalan qaadin ururkii ay ka tirsanayeenna banaanka uga baxa la yidhi magaalada muqdishona aan uga shaqaysan karin si shacabnimo dowladiina aysan shaqo kale u dirsanin oo ayagoo tababaran xaafadaha fadhiyaan magarat niyo wax sababa haddadaan anaga kolley shaqa oo shaqadayna aan ku weynin qaladaado anaga aan sameyna ma jirto aniga hadda kula hadlayo wax kalado aan geystay aan shaqadeeda aan ku waayay ma jirto nin caddaana kaa heli waayey yacni nin caddaana meesha yimid shalay iyo daraado maalin yacni dhowrka biri u dambeeyay shaqada soo galay waxaa lagu leeyahay uu kaa heli waayey hebela wuxuu yidhi ninkaan shaqadiisa kama helin waxay tilmaamayaan in saraakiisha maraykankahu ninkii wax diin u egamaba la xiriira ay ku arkaan ay eryayaan horta niyow boqol kol baan u dhaafeynaa marka sababaha way kala duwan yihiin yacni sababaha badanaa oo sababaha waxay u badan yihiin waa hal nooc halkaas nooc oo ah nin gaala inuu yacni damco inuu asaga suu rabo kuula dhaqmo dadkan ajnabiga ah badanaa waxay u badan yihiin dad oo yacni ayaga oo isla weyninka uu ka buuxo ama yarsitaan dhanka midabka ah ama dhanka diinta ah si qaldan oo kula hadlaaya markaa tiraad wali iga leexan xafiisku tagaa wuxuu leeninkaa ilinka laga saaro dhankaas u bannayd ragga meesha kasoo wada baxal garad tusaale ahaan salaadii diintii iyo yacni dhaqankeeni islaamnimada ahaa iyo midabkeeni dadka wada dhibsanayaan ninka dharka nin faadaalayo waayo qamri inuu kasoo dargo ku imaanaya adoo tukanaysid suu rabo kuula dhaqmaaya suu rabo kuula hadlaaya wuu kugu xadgudbaaya diintaadii hadalkaagi yacni iyo dadnimadaadi markuu gafaa xalay wariyaa iga siko iga sika haddaa tiraa ruqsa haddaa ruqsa aa noqotidna yacni amnigaaga inaad ka faalaqaadaysa ma jirto dowladda sidaasay kugu dayacday yacni waxaad la mid noqonaysaa nin cadowgii shalay ula dagaalaya in idikaarkiina laga qaado hubkiina laga qaaday la yidhi orda banaanka banaanka loo soo saaro la yidhi ay ninkaas banaanka ku dila ma garan askarta maraykanku raacdeeyey waxaa ku jira qaar ka mid ahaa kuwii uu kusoo weerari jiray walaayaadka islaamiga ah kuwaas oo habeenadii diyaaradda lagu keeni jiray magaalooyinka qaarkood askarigan boqolka askari ee la raacdeeyey u hadlay waxa uu sheegayaa in qaar ka mid a askarta iminka xaaladoodu halis ku jirto ay ku soo dhaawacmeen dagaalla ay la galeen xarakada shabaab almujaahidiin waa dibadjoog ayagoo waxay iskugu jiraan rag dhaawac ah oo teelada ku dhaawacmay banaankii duurkii gobolada kusoo dhaawacmay oo habeen sideed sacdoodnimo diyaaradan lagu soo qaaday meydkooda iyo dhaawacoda magaala la keenayay waxaa iskugu jiraan rag ayagoo caafimaad qabo qarankooda u shaqaynayay oo xaadir ah oo taagan oo tababarkii juhdiga lasoo geliyay dalkooda inay ugu shaqeeyaan rabaan wiil yaroo cadaan oo maraykan uu yidhi kameel cilanka laga saaro ciidamadan maraykanka inay u shaqaynayeen kasokow waxaa lagu sheegaa inay ka tirsan yihiin ciidamada sirdoonka dowladda federaalka ah laakiin xaqiiqdu waxay tahay in maraykanka uun ay shaqaale u yihiin maxaa yeelay waxa ay sheegayaan in markii maraykanku uu nacay uuna soo raacdeeyey hay-adday sirdoonkuna ay eriday islamarkaasina loo sheegay inaanay xubin kasii ahaanayn ciidamadaani waxay sheegayaan inaanay shaqayso karin islamarkaana aysan dhoofi karin hay-adda nabasugidda ayaa hooyada aan ka tirsanayn hoygii yacni aan kow kasoo askulnay ama aan soo qorannay markaan dib ugu laabanay annaga oo badan ragga badanaabo say u badan yihiinba markay meesha kasoo baxaan toos waxay u aadaan hay-adda nabasugidda hay-adda nabasugiddana kama helno wax oo aqbalaad ah haddii bagaashaanaa ka timid yacni wax shaqaana kuma dirsanayso banaankeena kugu dayacaysaa cilinkana kamaba soo geli kartid oo gudaha xitaa uma geli kartid banaanka hore lagugu celinaya sababta aqoonsiga aa ku shaqaynaysayna waa banaankii waxaa lagaaga soo reebtay raboorka midaanna adigoo lagu yaqaano o lagu ogyaha cid wax kuu qabanaysa aysa jirin qof walba wuxuu ka gambanaya ninkaas cadaanka wejigiisa oo laga cabsanaya ma garat warbixintii cabdulaahi soomaali oo uu ka dhex muuqanayay sarkaal ka mid ah kuwa shaqada laga eryey ee bankraf suldaan cabdiqani maxaad ka odhanaysaa tallaabadan raggan la ceyriyey iyo hoosu dhaca ee waayihii dambeba ku imanayey maraykanka iyo dullaankiisii adeer waxaan ka oranaynaa maraykanka horta shaqa una lahayn buu sheegtay awood una lahayn buu sheegtay wuxuu sheegtay maaragtay inuu adduunyadan uu ilaahay abuurtay oo ilaahay maamulayo in isagu uu ilaah ka yahay oo maamulahayo oo booliskii adduunka yahay oo adduunka wuxuu doono buu sheegtay sheegashadaasi marka wax shaqaynaya ma noqonin waxay u keentay in ciidamadiisii meel walba ay ku jabaan meel walba lagu laayo markuu ku jabay marka meel walba oo ciidamadiisu jabeen oo dhaqaalihiisii ku baaba'ay oo adduunka dhanna maaragtay uu ku dekadoobay dee siduu hadda sheegaya oday weeyaan waa inay iyagu isxagxagtaan oo isqaqabsadaan oo maaragtay ciidamadii maaragtay cumalada ahaa ee wadamada muslimiinta uu ku dhibayay u joogay inuu maaragtay uu kala caydiyo oo iyagii maaragtay uu carada kula dhaco marka waana kibirka midhihiisu waxa weeyaan markuu gaalnimada iyo qofka kibra gaalka iyo qofka akhlaaqda xun markuu wax ismoodaba ilaahay baa maaragtay salka dhulka u dhufta ilaahay baa jebiya marka maraykanku waxbuu ismooday sabbug marka ilaahay u keenay oo dhan walba oo dhaqaalaha oo maaragtay military ah oo suncada oo maaragtay oo cudurra ugu sii daayay dhan walbaba marka arrintaas adana waxay daaran tahay oy dhaban tahay inuu ilaahay jebiyey maraykankuna waddo khaldan uu qaaday shaqo una lahayn iyo awoodun lahayn uu sheegtay ilaahay cadadiisina ay ku dhacday ilaahay uu soo diray maaragtay wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu meel walba uu ilaahay maaragtay uu junuudiisa ku diray uu muslimiinta maaragtay ka guuleynayo marka way waa say ugu bilaabatay ciidamka ilaahay waxaan rajaynayaa in ilaahay usii siyaadiyo burburkaas ayna kala cararaan maraykan nawba wax wada dhashay ma ahayna waa wax maaragtay meelo laga keenkeenay oo dadkii maaragtay africa laga kaciye addoonsiga loo geeyey meesha iyo waxyaalo kale oo garacyo oo maaragtay aan diin iyo qawmiyadii ka dhaxaynin marka ilaahay ha burburiyo waa say u burbureen waana say isu eryahayaana isu wada ciqaabayaan isu nacaladayaan adeer waayahay waa gebagabadii nabadoon ismaaciil haaruun dhankaaga iyo ugu dambayntii inkastoo la sheegay in maraykanka duulaankiisa soomaaliya uu ku qatomo ujeedooyin badan haddana dhowaan safiirkooda u fadhiya xalane yamamoto wuxuu sheegay inay dana dhaqaale u yimaadeen soomaaliya wuxuu yidhi waa waddan khayraad leh waa waddan barwaaqo ah waa waddan shidaal leh see marka la isku waafajinayaa ee in rabitaankaasi maraykanka iyo inay soomaali xor ahaato oo ay noolaato see xalku muxuu yahay xalku waxa weeyaan halku waa mid iskaad maraykan wuxuu dhiigooda u daadinayaa ama dhiiggiisa u daadinayaa hantidiisana wuu burburinayaa waxaas oo kharashana wuxuu u bixinayaa ma aha wiil soomaaliyeed ama gabadh soomaaliyeed dan ay leedahay inay u fugsho uma baabi'inayo umana samaynayo wuxuu u samaynayaa waxa weeyaan waa danta maraykanka iyo danta iyagu ay leeyihiin iyo danta dantooda wey dantooduna waxa weeyaan ay doonayaan ama ay ku haminayaani khayraadka faraha badan ee ilaahay ku manaystay ummadda soomaaliyeed dhulkeeda inay gurtaan oo burburka dhaqaale ee ku dhacay iyo hadimada dhaqaale ee ku dhacay inay kaga soo kabsadaan bay rabaan soomaaliya waxaa yaalla khayraad fara badan oo kala duwan oo shidaal leh oo dahab leh oo dheeman leh oo leh waxa laga sameeyo waxaa la yaala wixii wax laga sameeyo oo dhan baa wuxuu ka buuxaa waddanka soomaaliya meel walba wixii ku jira uu u calaamadsan yahay konton sano boqol sano ka hor ayaynan ogaadeen waxa ku jira waa tahay haddaad soo koobto marka xalka xalka muxuu yahay haddaad soo koobto xalku waxa weeyaan ummadda soomaaliyeed dhulkeeda inay difaacato diinteeda inay difaacato cirdigooda inay difaacdaan sharaftooda iyo karaamadooda inay difaacdaan sida ay haddaba u difaacanayaan inay labanlaabaan maraykan iyo wixii la socdana dalka ay ka saaraan waxa maraykan doonaya dhulka inay kala baxaanna iyaga oo xor ah oo ilaahay ku xidhan oo islaama oo muwaxidiina inay kala soo baxaan si ay ugu noolaadaan dadkooda iyo dalkooda diintoodana ay kor ugu noqon lahayd wabilahi tawfiiq ee nabadoon guleed adigoo soo koobaya xalka muxuu yahay xalku waxa weeye in maaragtay cadowga soo duulay la iska difaaco iyo kuwa uu iska soo hormariyo dabadhilifyada ah oo armaajo kow ka yahay soomaaliduna maaragtay u midowdo kitaabka alla u soo dejiyey alla garanhaya maslaxadeenna kitaabkaasuna noo soo dejiyey oo maslaxadeennu ku jirta awalan waa kitaabkaas alle inaan wada qaadano oo ku midowno waxtasum bixablilaahi jamaaca walaa tafaraquu aan saas kitaabka ugu dhegno gacanna kitaabka ku qabsanno gacanna qoriga ku qabsanno oo gaalada iska difaacno gaaladu dan nooma wado iyadaa rabta inay naga danaysato laba arrimood bay u soo duushay diinta iyo dhaqaalahaba way ku soo duushay waa haddee laykuu ron yahay in hadda duulaanka haddee laykuu ron yahay layska caabiyo wey nin maan warankaagu gelin soomaalida waxay tidhaahdaa warkaagu ma galo xanuunkaas hadda lagu dhigay in loo sii laba jibbaaro weeye oo layska dhiciyo oo loo midoobo oo dadka magaalooyinka weyn ka jooga oo barafka iska cadaya oo ciidamada calooshooda u shaqaystayaasha carwooyinka meeshay qabsadaanba u furahayo moobaylada iyo xoolaha iyo ka iibinhayow waxaan leedahay meeshaad ku cuni lahaydeen lacagta aad shaqaysanaysaan oo gaalada ka shaqaysanaysaan oo ugu jaajuusaysaan ayaa laydinka rabaa caqligiinu waa inuu haddii laykuu ron yahay shaqeeya nimankaas gaalada u kaalmaynhaya waxaa maaragtay ku mateli karaa gurwaaga meeshii nabar kaga dhaco asagaa cuna oo wuxuu yidhahaa inta ku xanuunaysa iska go marka sidaasoo kale hadda weye sun bay liqahayaan maaragtay waxay noqo waxay yihiin lacagta qandaraashada la siinaya iyo jagooyinka beenta ah oo la siinayo waa birtii malayga maaragtay hilibka maqaalinta loo suri jiray waa inay ka baraarugaan oo ka toobad keenaan oo waxa maraykanku sandareertadaha uu siinhayo waxa ay dalkooda ka heli lahaadeen baa ka badane sandareertada ha iska diideen ha midoobeen dagaalkana ha u midoobeen xalku intaasuu ku jira allaaba hore noogu sheegay waayahay ugu dambayntii suldaan cabdiqani dhankaaga iyo xalka adeer xalku say sheegeen walaaladay wuxuu ku jiraa dadkan muslimiinta ah ee soomaaliyeed horta inay diintooda ka run sheegaan oy alla ka cabsadaan alla ka cabsigiisa maanta waxaa koow ka ah in dadku ay midoobaan oy jahaadaan oy gaalkaas maraykanka ee kusoo duulay ee dhulkooda maaragtay khayraadkiisa iyo diinta kusoo duulay ay u midoobaan oy iska celiyaan oo dhammaantood garba siman salsaf ay noqdaan kuwa maaragtay gaalada u ah cumaladana ay iskaga soo hadhaan gaalkani waxba uma hayo aakhiri adduunba dhulkeenna waa barwaaqo diinteenna waa maaragtay waa inagu filan tahay waa diinteenna waa diintii asli asalka ahayd ilaahay uu inoo soo dejiyey marka saaxiibada baan ku raacsanahay xalku inuu yahay dadka inay diintooda qabsadaan midoobaan shahaadaan gaaladan saa'iliinta inagu soo duushayna dalkeenna aan ka dhacsana iyo diinteennaba khayraadkeenna ha ilaashanno ciidanka ilaahay waa tahay dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaannu ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta aan ku falanqeynaynay weerarkii cuslaa ee deegaanka janaa'i cabdalle ka dhacay isniintii lasoo dhaafay ee lagu beegsaday ciidamadii maraykanka ahaa kuwaasoo halkaasi isaga cararay kadib dhacdadaasi waxaa nala falanqeynayey oo nagala qayb galay barnaamijka nabadoon ismaaciil haaruun afhayeenka golaha dhaqanka islaamiga ah ee soomaaliyeed suldaan cabdiqani cabdulaahi guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka iyo nabadoon maxamed axmed guuleed afhayeenka golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada banaadir tan iyo kulantii dambe waxaan idinku dhaafaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس زمجرية رعود أنت يا أحلى نشيد وزاري يا أسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حزبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصيام يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها